bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidyaal hamiinfeyla ka dhowaada qodobada warkeen haminamaa guddoomiga baarlamaanka soomaaliya gekwyba uu safuray shirweyne caalamiye oo languga hadalaaye isdhexgalka bulshada ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya guddoomiga gobolka banaadir iyo weybayo kormeerana kukumida kaamoobka kayaala duleedka magaalada muqdisho madaxweynaha maamul goboleed galjabeelle iyo magaalada beledweynoba uuse kala kulmay saraakiilku dareerka qaramada midooba shar madaxeedka jaamacadda carabtiya maalinta beriya ee ka furma doona urdunga isis iyo waybaya sheegtay intii sarkaal ku tirsan nabad sugid iyo ka dille muqdisho baaraadka banaanka weyba ku mid ah miidka hogaamiga kim jungnaw iyo weli weyba uusiyaale kalolambuur iyo weliba banaanbaxyo khasaaro jaysadeen oo ku dhii baariis
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiidnimo talaade uu arbaanaha galaayda taarigdan iyo ka eedanta labaatii siyeedka bilo saddexaad maarso sanadka lamada kun tumi iyo toddobada ahaana soo bahayeen qodobadii warkan koobnaan haddana ka dhawaada yogiyo bisanga weerar khasaare jaysadii oo yaha qaadeen ururka al-shabaab iyo weybaa ku dhiyaya deegaanka buulo barake ee gobolka baaya faahfaahinta warkan weybanin haya cabdulaahi nuur aadan jecel shan boqol oo qoys oo danyar ah degana tuulada buulo barake oo masaafo konton kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan magaalada baydhabo xarunta gobolka baaya ayaa waxaa la gaarsiiyey deeq raashiina oo isugu jirtay bur bariis sonkor sariid timir iyo caano deeqdan la gaarsiiyey deegaankaas waxaa gaarsiiyey hay-adda i direct soomaaliya iyadoo deegaankaas buulo barake ay tahay markii u horreysay oo kaalmo gargaara la gaarsiiyo xilli deegaankaas iyo deegaano ku dhowdhow ay maamulaan al-shabaab waxaana maanta wafdigii halkaasi gaaray la socday wasiire ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo iska cabin halkaasi kala kulmay al-shabaab balse u suurta gashay in shan boqol oo qoys oo ku dhaqan tuuladaas ay deeq gaarsiiyaan xasan axmed sheekh maxamed madaxa xafiiska daaragti aid soomaaliya ayaa ugu horreyn faahfaahiyey deeqdan iyo waxyaabaha isugu jirto haddaan nahay hay-adda daaragti aid inaan soo gaadhno deegaanka buulo barako oo dad fara badan oo soomaaliyeed ay ku dhibaataysan yihiin abaartii biyola-aan cunto la-aan iyo daawo la-aan annagoo maanta u qaybinay shan boqol oo qoys raashin ka kooban shan aytan shan iyo labaatan kiilo oo bariisa shan iyo labaatan kiilo oo mar laba kiilo oo sukara lix litir oo saliida iyo hal kiilo mitir oo iyo hal kiilo oo caano boola ah dadkaas oo aad iyo aad qaarkood ay ka soo lugeeyeen masaafooyin iyo dhulal dhaadheer qaarna ay maxaanku dhahdaay beerahoodii iyo xoolahoodii halkan intay ku halaagsameen meel ay u cirsadaan iyo waxay maaragtay soo qaadaanba ay leeyihiin noloshooda laakiin ka ku jirto ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu wixii aanu keenayna u barakeeyo raxmadiisana si degdega uu ugu furo maanta waxaa halkan amniga iyo nidaamka iyo hawsha abaabulkeeda gacan wanaagsan laga siiyey gudoomiyaha degmada baydhabo iyo wasiirka amniga dowlad goboleedka
gudoomiyaha maamulka degmada baydhabo cabdulaahi maxamed cali watiin ayaa dhankiisa halkaasi ka hadlay
magaalada baydhabo inaa maybooyshada galbeed marka sisan dareemaysan wadanka inta abaar badan iyo maybooga jirtay ama marka kaalaan heedda daaragtay yamaysi diyami mani ku bedelay ayuu ilaa maalinta sanboolo qoys ama mayboo raashin dhorno ay mayboosin meelada tuuga buuro balka tuugadaas maarin inta badan handiir jeeda maarin gargaarka maarin oo heedaha soonfalka heedaha kala biyaayaan in badan maarin goobaan mayboo ka jartay marka alxamdulilah geemana suurtagelay ilaa shamboolo gooshuuda kuqiibano dadkan mayboo ciidan faraxsiin haqeed mayboo ciidanka faraxsiin deeqa mayboo laha deersi oo soojihan deersi maarin konfurta badiya heeda daarata ay insha allah tan marka kaa dhoonta mid sii waddoona tuulada ku jir inuu ku jir insha allah sii waddoona qaybinta raashiinka ee loogu talagalay dadkan danyarta ah markii ay soo idlaatay islamarkaana ay u soo ruqaansadeen wafdigii halkaasi gaaray dhanka iyo magaalada baydhabo oo horey ay uga dhaqaaqeen waxa ay weerar kala kulmeen al-shabaab islamarkaana weerarkaasi geystay khasaareysa ku jirta dhimashiya dhaawac waxaana dhinaca kale weerarkaasi al-shabaab ay ku soo qaadeen kolonyadan dhanka iyo baydhabo ku soo socday dhaawac ka soo gaaray xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya geekweyba ka furmay shirweyne qaranka soo lankuka hadalaa isdhexgalka bulshada ciribtirka saboolnimada isadee xuquuqdii oo lan ilaali lahay dadka la midabta korowa wasaaradda shaqada arrimo bulshada soomaali yaha gabagabayde sharkan iyo oo la kaaladaasi amisom ilaamo kale ee dowlad goboleedyada sharkan jawey baa ku qayb galay guddoomiga golo shacabka maxmed sheekh cusmaan jawaaray mas-uuliyiin ku tirsan wasaaradda shaqadii shaqaalo guddiga arrimo bulshada baarlamaanka xubno ku dareer amisom imarta sharaf kala guddoomiga golo shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaaray ya sheegay dalkan tuusa akukabadaha iyo dhibaatooyin badan oo iya kumida ta abaaro cudurada dagaalada sokeeye iyo midabta koorka haana soonti muddo ee dalka usaakajaria saasoo kale guddoomiga baarlamaanka jawaare iyo sheegay dhibaatooyinka dalkareedusan dhakintiya sabab an ata jaahilnimada waana la baahanya inti laka dadaala sidii lanka gudubi lahaaye dhina kaleed ku-xigeenka midooda afrika ee amisonga lula iyo sheegtay wadansheenti hamari arinhun oo ee dhibaatan leh waybana sheegtay soomaaliintiya ku midata wadamadii hangurmadee shirkan iyo magaalada muqdisho waybaa ku dareeri doona ilaa muddo sida maalmood ee waybana la rajayha intiha kubaha qorsho tallaabooyinkan qaran kuka hadalow arrimo dhaqaalo ikan siyaasadeed ee bulshada ra-iisul wasaaraga iyo guddoomiga gobolka banaadir iyo weybayo kormeeranaga ku mid ee kaamamka kayaala duleedka magaalada muqdisho ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo guddoomiga gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jimcaale iyo weybayo geega kormeerana ko ku mid ee kaamamka kayaala magaalada muqdisho guddoomiga gobolka banaadir eena duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale oo markiyo direen kaamka ku hadalay qoysaska kanool kaamka iyo weyba uusu sheegay antiyo wadaan tirakoobka eedan qoysaska hadeeraha iyo magaalada muqdisho ahaana soo kuroori deegaanada iyo ka saamaydkii abaarta ku jirta soomaaliya waxaan rabnaa marka mudane ra-iisul wasaare inaan rarno dadkan oo barakacayaashoo dhan aan suu geyno saddex meel aan calaamadayna meel waxay ku taallaa kaxda meelna waxay ku taallaa garas baalley meelna dayniilay ku taallaa saddexdaasaan rabnaa inaan isugu geyno saan u midayna gargaarka saan u midayna ka warqabka saan u maarayna barakacayaasha soo badanaayo mudane ra-iisul wasaare khamiis haddaan soo dhaafnay tirakoobku wuxuu maraaya toban iyo saddex kun iyo sagaal boqol oo qoysuu maraayey oo qoyskii marka lagu dhifto shan ugu yaraan ou gaaraayo siddeetan kun ku dhowaad ou gaaraayo mudane ra-isul maalin kastaba waxaa yimaada dad habeen dhowood waxaan ku aragnay maalin dhowood maraan halkaan maraynay shalamaana daraad geedhaha hoostooda ayagoo dhaban si u soo daateen meelay madaxa la galaan male meelay u hoydaan male meelay ciirsadaan ma laha saan dadkaan maalintii ku aragna geedaha hoostooda saan u ogaano inay hoy heleen habeenkii aan ku soo laabanay anigee maamulka iyo dad xildhibaannaha ilaa saddex gaaraayey halkaanaan midnay markaan aragna kadib duruufta ay ku nool yihiin ayaan joodarayaal ka dalabna magaalada markaasaan isla habeenkii joodarayaal u qaybinnay qaar waxaan aragna meeshiiba ku jiran islaan foolanaysaan aragnoo saacaddii laga qaaday tuman tagayso calaa kulli xaal duruuf adagay dadkaan ku nool yihiin mana ahan meesha hadda aan joogna keliyaeh waa intii timid meel kastay ku nool yihiin waa sidaanoo kale ku nool yihiin saanoo kale haysato ra-iisul wasaare ku soo dhowow kelmaddaadii waxaana rajaynaynaa haddii ilaah idhaahdo in adduunkana aan ugu qayli doonno ilaahayna aan baryi doonno laakiin waxaan rabnaa soomaaliya in ay ayada isku tashato haddaan isku tashanno hadda hay-ad nooma keenin annagaa soo aruurinay annagaa soo qaaraana dadkaynaa bixiyeen dadkayna marka waxaana isku filay mudan ra-isul wasaare ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre iyo uusuna maruusi ku hadlaya qoysaska habarkeedii abaarta ee ka sugan kaamkayaala muqdisho iyo weybowsa mahadnagan jeediyey bulshada soomaaliyeed oo ka ammaanay gurmadkayo muujeen walaalasho dhibaataysan weybanusaasoo kale kala taliyay hantiyo sii wadan dadaalka waxaa marka hore u mahad celinayaa dadka soomaaliyeed oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa jooga oo walaalahood u soo gurmaday sidaan u bilaawnay arrinka gurmadka abaaraha markii aan ra-isul wasaaraha noqday kadib waxaana soo gaaray caawinaad aad u badan waxaana soo gaaray dhaqaale waxaana soo gaaray caawinaad waxaana soo gaaray raashin aan u qaybinnaa dadka waxaa kaloonu mahad celinaynaa adduunyada oo aan iyadana la xidhiirnay oo kaalmo yar ayagana na soo gaarsiiyey laakiin bilow ah waxaan idiin sheegayaa waxa aan hayno iyo dhibaatada waxaa badan dhibaatada sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaan kula talinayaa una sheegayaa inay lagama maarmaan tahay inaan dib isugu noqonno inay lagama maarmaan tahay inaan ka fikirno dad walaalaheena oo dalkeenna ku dhimanayo wayboamarkeen ka horeytay tan in markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uuse magacaabay ra-iisul wasaare xasan cali khayr uuse booqada kaam ka yaala magaalada muqdisho kaasoo ka jiraan qoysas badan oo ha ku rooreen abaarta ku jarta soomaaliya madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle iyo magaalada beledweyneba uuse kala kulmay saraakiil ku dareerta qaramada midooba bashiir cabdulaahi ismaan iyo warka beledweynahan in ku darya iyadoo maalmihii ugu dambeeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ay ku sugnaayeen wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle waxa uu kulan la qaatay saraakiil ka tirsan qaramada midoobay kulanka ayaa waxaa madaxweynaha ku wehelinayay qaar ka mid ah golaha wasiirada maamul goboleedka hirshabelle madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi cusuble ayaa warbixin ka dhageystay saraakiisha qaramada midoobay ee ku sugan gobolka hiiraan waxqabadkooda iyo mashaariicda ay ka fulinayaan deegaanada hoos yimaada maamul goboleedka hirshabelle magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka howl hay-ado kala duwan kuwa oo qaarkood aan ku lahayn wax xafiis ah magaalada beledweyne gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jaydi cismaan ayaa waxa uu sheegay in xafiiska qaramada midoobay ee magaalada beledweyne in ay la shaqayn doonaan wakiilka qaramada midoobey soomaaliya hoolkaanaan ku qaabilno waxaan kusoo wareejinay magaalada ilaa suuqyaha xoolaha war waxaan leenahay magaalada beledweyne waa nabad u-no soomaaliyey cid kastoo magaalada beledweyne waa nabad dowlad goboleedku waa shaqaynayaa waxaan leenahay wada shaqaynta ha la hagaajiyo diyaaraan u nahay inaan la shaqayno diyaaraan u nahay inaan ixtiraamno diyaaraan u nahay in aan wax kasta oo suurtagala la wadaagno dadaa dhintay gobolkan hiiraan dadaa ku dhintay oo u dhintay on ku muhiimsan ahayn arrintaas inu ka jawaabay inu xaq u lahayn miyaysan xaalad binaadinimo ahayn miyayse qusaynaya madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle ayaa ka dalbaday xafiiska qaramada midoobay ee magaalada beledweyne in ay kasoo baxaan karaankooda ku aadan dib udhiska iyo horumarinta guud ee deegaanada maamul goboleedka hirshabelle si wax loogu qabto cabashada dadka deegaanada ah ee wajahaya xaaladaha adag madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle ayaa ka dalbaday saraakiisha qaramada midoobay intii kulankooda ay ku jireen in ay si dhowla shaqeeyaan hay-adaha maamul goboleedka hirshabelle kaalina ay ka qaataan sidii loo tayayn lahaa saraakiisha qaramada midoobay ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in maamul goboleedka hirshabelle ay si wanaagsan ula shaqayn doonaan qorshahoodana uu yahay sidii mashaariic ay ugu fulin lahaayeen deegaanada uu maamulo maamul goboleedka hirshabelle kulankan ayaa imaanaya iyadoo wasiiro ka tirsan maamul goboleedka hirshabelle iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan ay eedeyn u jeediyeen dhowaan xafiiska qaramada midoobay ee magaalada beledweyne ay ku sheegeen in aysan wax u qabanin dadka ku dhibaataysan qeybo ka mid a gobolka hiiraan waa markii ugu horeysay oo madaxweynaha iyo wafdigiisa ay la kulmaan saraakiisha qaramada midoobay ee ku sugan magaalada beledweyne tan iyo markii ay soo gaareen magaalada beledweyne bashiir cabdullahi cusmaan radi warson beledweyne shirko hogaamiyaalka jaamacadda arabta iyo maalinta berye ee ka furma doona caasimada dalka urdun ee cubnaan waybana ku qeyb galahaya hogaamiyaal badan oo ku dareer wadamada jaamacadda carabta shirkan qodobada lanku ka hadala wayba kumid ee abaaro ku jiraan soomaali dhibaatooyinka iyo la kulmayan falastiiniinta dagaalada ku dareera yemena warbaahinta caalamka oo ah higida hayta madaxa ku tirsan jaamacadda arabta iyo sheega hayta anti wadamada jaamacadda arabtaiyo sabuutan taageeri doonta dowladda soomaaliya islamarkaadniyo beesa badan inka deeqa doonta dadka iyo abaarta saameyntiya wakaalada wararka ee dalka urdun iyo saas oo kale ku warmahayta anti qodobada lanku ka hadalo shirkiya soomaaliya inka kajarta kaalinta hora shariyo weeldhadan wasiirada arrimo banaanka ee dalalka jaamacadda arabta iyo swinland faaqidi abaaro ku jiraan soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ogeeka kubahi garoonka diyaarado eedan cadda magaalada muqdisho iyo weyba-uuse ayaa madaxda ku qeyb gala doonta shir madaxda ku qeyb galahayda shirkan maalinta beriye ee ka furmi doona caasimada dalka urdun ee cubnaan kooxda isis yaa sheegtay inti sarkaal ku tirsan nabad sugidda ka dilay magaalada muqdisho sadiya shaacidi wakaalada wararka anfaafyaasa isis qoraal kooban oo lahaa ka dhaki baro internetka ee kooxdan yaa laga sheegay inti sarkaal ku tirsan nabad sugidda ka dileen deeqmada yaaqshid ee waqooyiga muqdisho ma jarta wararkumada banaan sheegashada daacish oo xaqiijihay dilkan oo ah kubahay dowladda soomaaliya dhiniyada kale kooxda isis iyo horeyn sheegatay intii iyo ku howlgalaada soomaaliya weybana sanadoogi horiyo sheegana qarax kudhi duleedka muqdisho oo lala fiirsaday kolonyiyo la dareeran ciidanka amisom saas oo kale sanadkii horiyo ciidamo uu soo hogaamiyay sheekh cabdiqaadir muumin oo ku tirsan al-shabaab weybayo shaaca ku qaadanantiyo la midoobeen daacish iyo-na markii horeba hugsadeen degmada qandale ee gobolka bari ee puntland meelwarkaas ku dhugunsada aytan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo banaanbax khasaare jaysadiyaway baawse kudhiyay baariisa banaanbax yubing oo laan ku horjeeda dil ciidamada booliiska faransiiska iyo injaysideen qofan dhaladii dalka shiino ayaa kudhiyay magaalada baariisa kumanaan qof oonis kumanaan qof iyo weybahan iska bahanay irido hore saldhigga ciidamada booliiska faransiiska weybanaa iyo dhaawacaana saddex sarkaal oo ku tirsan ciidanka booliiska sidoo kale ciidamada booliiska iyo xabsiga dhegan kumanaan qof oo la keedaya intiyo abaabuleen banaanbaxyadaas axadiiya ciidamada booliiska faransiiska waybayo toogadeena qof qonto ilisana jarhayi islamarkaana dhaladii dalka shiino ka dambeyntiina dhugunsadayaal miidka kim jung un oo ee walaalka hogaamiga kuuriyada ayaa weli yaala magaalada kalalambur ee caasimada dalka maleesiya sida laakugadii warbixin kusaasaari talaadii wasiirka caafimaadka dalka maleesiya kim jong un miishay yeelan labahadoona waqooyiga kuuri markiya dhammaata baaritaanada iyo wadan waxda dembi baarista maleesiya sidiia ka dhamaystiranta warbixintan kiiska dilka waybana dilkan anhirina ama laka eedaya intii ugu dambeeyeen lama bilan oon dhaladan wadamada indunuusiya iyo fidnaanga kim jong yee laka dili tumiisyeed tumisadidii februaayo gudaasha eerboorka magaalada kalalambur miilaso uu safadaa intuusan ku dhoofo dalka kuuriyada waqooyi warkii hamiinama dhugunsadayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo kula dareertan hamiinamaadan antanin kage warkaan nashuur ismaaciil axmed yaasin saarte waanantasiin kula dareer siyaasi maxamed xuseen faliir biikeyna farsameeya ay dhugunsadayaal inti warkanka lamid ereedanku kulmaana way basiinku tabaana sidaasiyo nabadgelyo